إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan alkataa'ib ayaa muuqaalo ka soo saartay dagaal shalay subax ka dhacay deegaanka harboole ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigtay wariye ka howlgala magaalada caasimadda ah muqdisho dadka ku nool tuulada sareedo oo ka tirsan gaarisa ayaa dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan ciidamo ka tirsan kenya oo dhibaato ku haya kooxda xuutiyiinta ayaa weeraray markab marayey badda cas oo ay sheegeen inuu leeyahay ganacsada yahuudi ah maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey mootaaleyda ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta deegaan hoostaga magaalada matabaan ee gobolka hiiraan askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa xabad sigaar dartii loogu dilay muqdisho qodobkeena warka dibadda khasaaraha ka dhashay dhulgo iyo ka dhacay itoobiya ayaa kordhay iyadoo dhulgo labaad laga soo sheegayo isla dalkaas آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan alkataa'ib ayaa muuqaal ka soo saartay dagaal shalay subax ka dhacay deegaanka harboole ee gobolka jubbada hoose maxamed daahir ayaa warbixinta isdaarkaasi soo gudbinaya
shalay oo ahayd isniin lix iyo tobankii bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si isku mid ah u weeraray saddex saldhig oo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin buulo xaaji harboole iyo miido dagaalkaasi ayaa lagu dilay in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada huwanta ah ee ku tiirsan diyaaradaha dowladda maraykanka haddaba mu'asasada alkataa'ib ayaa maanta waxa ay baahisay sida uu dhacay dagaal culus oo lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyadaasi oo ku yaala harboole dagaalka ayaa ku bilowday camaliyad nafuurnimo ah oo lagu beegsaday saldhigga kadibna waxaa saldhigga u daatay oo gidaarada jiray ciidamada mujaahidiinta ah oo qaarkood bartamaha saldhigga la helay qoryaha garbaha laga tuuro
قدام مرة قفا مرة لا تبهر وعصبة الأشرار sida caadada u ahayd ee lagu yaqiinay askarta shisheeya kalkaalka ah waxaa isdaarka ku daawanaysa ciidamada oo lugta furaya una cararaya halka ay ka yimaadeen ee kismaayo meydadka ciidamada dowladda ee goobta waran ayay qabanaysaa kaamirada alkataa'ib halka sidoo kale gacanta lagu dhigay maxaabiis ciidan oo qaarkood la carari waayey rasaasta haleeshay halka kuwo kalena ay ku qalqaleen camaliyadda nafurnimo ayna garan waayeen jihada ay kaga soo dhacayso rasaasta dagaalyahanada dagaalkan ka qayb qaatay ayaa dhammaystiraya dhaawacyada ciidamada mujaahidiinta ayaa gudaha u gelaya xerada harbooleh ee gobolka jubbada hoose hub iyo rasaas nuucyo kala duwan leh sidoo kale goobta waxaa laga kaxaystay gaadiid ay ka carareen ciidamada dowladda federaalka ee ka badbaaday dagaalka muqaadaraad sanduuqyo ku jira sida sigaarka iyo qaad badan oo ciidamada ay cunayeen ayaa lagu arkayaa filimka kuwaas oo ay gubayaan mujaahidiinta si kastaba ha aatee isdaarkan ayaa muujinaya awoodda ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin maadaama si isku mid ah ay u weerarayaan dhowr saldhig oo ay ku sugan yihiin kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah kuwa maamulka jubbaland iyo ciidamo ka tirsan kuwa liubolis ay kala dirtay dowladda xabashida etoobiya sidoo kale isdaarkan waxa uu dirayaa fariin ku wajahan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada maadaama dalka ay isaga baxayaan sanadkan ciidamada shisheeye ee admis iyagoo banaynaya magaalooyin ay ku sugnaayeen muddo sannado ah waxaana la isweydiinayaa sida dowladda federaalka ay u buuxi karaan goobaha ay ka baxayaan shisheeyaha amaba ay u xajisan karaan magaalooyinka ay hadda ku sugan yihiin خذ من زمن قد مضى عبرة والصار فيما مضى والصار حرا على المعتدي كرار يجناد الإسلامي الأحرار قدام مرة قفا مرة لا تمهل وعصبة الأشرار dowladda federaalk ayaa xabsiga dhigtay wariye ka howlgala magaalada caasimadda ah muqdisho zikriyo cumar ayaa faahfaahinaya waryahan ay xiratay dowladda federaalk ayaa ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho iyadoona ciidamo ka tirsan biliiska dowladda federaalk ay gacanta ku dhigeen islamarkaana ay xabsiga ah u dhaadhiciyeen waryahan waxaana sida ay tibaaxayaan wararka qaarkood waryahan la dhigay mid ka mid ah saldhigyada biliiska dowladda federaalk ah oo ilaa iyo hadda uu ku xiran yahay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ciidamada biliiska dowladda federaalk ee magaalada muqdisho ayaa waxaa calinuur salaad lagu eedeeyey faafinta anshax xumo iyo warar been abuur ah waa sida ay hadalka u dhigeene laakiin ilaa iyo hadda lama helin tafaasiil intaa ka badan oo ku aadan xerigga wariyahan suxufiyiinta magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen sida ay uga xun yihiin tallaabadan lagu xidhay waryahan iyadoona arrintan ku tilmaamay inay qayb ka tahay caburinta dowladda federaalk ay ku hayso saxaafadda sidoo kale qaar ka mid ah dadka baraha bulshada kaga faallooday xiritaanka wariya calinuur salaad ayaa waxa ay sheegayaan in wariyahan uu ka mid ahaa raggii u ololeynayay in xasan sheekh maxamuud uu ku soo baxo doorashada madaxtinimo laakiin maanta waxa ay nasiib darro ku tilmaameen in nidaamkii uu ololeynayay inuu ku soo baxo doorashada uu u xidhan yahay saxafigan ay xiratay dowladda federaalk ayaa dhowaano baraha bulshada wuxuu ku baahiyey muuqaal uu kaga hadlayo in maandooriyaha qaadka ay ka ganacsadaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maandooriyahaas oo sabab u noqday buu yidhi in ciidamada dowladda federaalka khasaare lagu gaarsiiyo dagaalada maadaama xilliyada aroortii ay hurdayaan askarta sababo ku aadan iyagoo habeenkii xalay oo dhan qayilayay ciidanka dowladda soomaaliya meel walba oo ay joogaan waxaa lagu gadaa jaad mushaarkooda raashinka iyo mararka qaar rasaasta ayay ku baddashaan wiilashan markay marqaamaan subixii waa hurdaan waa la soo weeraraa kadibna waa la laayaa meertadan waxaan markhaati ka ahayn ugu yaraan shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay haddii aan isku waafaqsannahay qaadku in uu mushkilo ku yahay amniga iyo jiritaanka soomaaliya sidee nafteenna ugu qancin karnaa in madaxdii la doortay ay jaadka ka ganacsanayaan macaashka ugu weynna ka helayaan isla markaasna ay noo sheegaan in ay ciidan qaran dhisaayaan ganacsatada daroogada dowlada ma dhisaan dalalna ma hoggaamiyaan dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa waxa ay ku dadaalaysaa sidii ay ku aamusiin lahayd cod weliba oo iyada ka soo horjeeda islamarkaana xaqiiqada dowladda federaalka bannaanka soo dhigaya waana arrintaysan awoodin madaxda dowladda federaalka kuwii soo maray kursiga iyo kan haatan joogaba dadka ku nool tuulada sareedo oo ka tirsan gaarisa ayaa dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan ciidamo ka tirsan kenya oo dhibaato ku haya cabdalla mukhtaar ayaa ka warramaya shacabka ku nool tuulada sareeda oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa dhigay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo dhowaan la geeyey tuuladaas waxay ka hadleen dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan ciidamada iyagoo tilmaamay in ciriiri geliyeen noloshooda intii ay dhigayeen dibadbaxyada ay kaga cabanayaan ayay sheegeen in rasaas hubiyeen taas oo kor iyo hoosba u dhigeen ciidamadan ayay dadka deegaan ku sheegeen inay dhibaato gaar ah ku hayaan oo ay beegsadaan dhalinyarada ku nool tuulada sareedo waa kaaxa maxamed haye oo magaalada salaada ku nool dhibkaan ka dhawaaqayn waxa u badan askarta meesha noola soo dejiyey kuraydii magaaladii dadweynihii magaalada nimanka bay ka baxsan leeyihin niman iska joogaan magaalada joogaan dhallinyaradii magaalada ku dhasheen ee iskuulka ku bogeen ee baramer ku galeen secondary ku baaseen jaamacad ku bogeen baa maanta ayakoo iska fadhiyaan maqaayadii iska hergalan inta loo imaaday baa feer iyo raanti lagala daalay bustoolad baa laga saaray dhabanka bustoolad dhabanka markii laga saaray anakooyo maamooyin baan ahayn wixii nala taba waxay ahayd duqayd baan u tagin war duqaay dhibkan baa taagan maxaa nooga qaban kartiin annakaa wala hadlaynaa inoo suga waxyar wixii anaku waan sugi weyn maxaa yeele caloosha naga soo dhac midlaan wiilkeeda bustaanada dhabarkan laga saaray dhimasho mooga noola uma taalo marka waxaan samaynay jidka dadweynaha ku ereera yaan xirna jidka haddaan xirna nimankii sabab way imaadeen haddaan eeko dib way noo imaadeen markay imaadeen ood aan xirnay bay nala qabsadeen oodi markay nala qabsadeen waxaan na ku daalina wadada anaa iskale caradan anaa iskale ooda anaa dhigtay maxaa dembi idinka ugu haysteen jidka anaa xirte been baa shay waxaa le wadada fur ma furaay baan dhehe ma furaay markaana xabad baa roob ligaga dhigay mid ay kor u dhigaan mid hoos u dhigaan hoosta ay ku daadiyaan il wixii ilmahana carale iskuulku intaada joogan car hadda ilmaha baadi naga maqan macalimiintii carare way maqan yihiin duq ma cisaan waalid ma cisaan dhalinyar ma cisaan dhibkaas baa sareeba haysaa oo meelaan oga carar aan garanaynin oo meelaan oga socon aan garanaynin sidoo kale waxa ay intaasi ku dareen in ilmaha aan loo dirsan karin wax shaqo ah maadaama ciidamada ay garaacayaan ilmo lama adeejisan karo baadi lama dooran karo kuray caano keenan oo duurka kasoo baxeen dhexda loo istaagay xaggaa lagu soo garacay waa loo diray waa laga soo sidaayay dugogi bay oga daba imaadeen dugogi hadday oga daba imaadeen dugogi baa lagu dhex dilay dadki magaalada oo dadki magaalada joogay kuwii magaalada joogaan ay ilmihii iskuulka bogeenka baanda keenaa layidhi oo qaarkood ay dhalashada haystaan oo iska baanda aan gaarin ilaahay wuu ku roon yahay annaga dhibkaasaan qabna aniga wiilka ariga ira asagoo ariga iridisa intay dhabsi aan bay dhihin hadal wiilka ariga isa haray intay qutaan bay intay joodaa af ma garan haya ariga u taab been baa sheegi waaliya af sawaxi ma garan haya dhowr kufaa lagu dhima intii la qaasoo diran buu isu haroodo heer baa dira kuma dhahayo haddaad sheegta kuma aamin hayaan ciidamada kenya ayaa muddo ka badan soddon sano waxay xadgudubyo kala duwan ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee ay gumaystaan kuwaasoo degan dhulka n f d kooxda xuutiyiinta ayaa weeraray markab marayay badda cas oo ay sheegeen inuu leeyahay ganacsida yuhuudi ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarak cumar mubaarak maleeshiyaadka xuutiyiinta ee jooga qeybo ka mid ah dalka yemen ayaa weerar la beegsaday markab shixnad ku dejiyey dekeda magaalada berbera ee dhacda waqooyiga soomaaliya kaasoo la sheegay inuu urarnaa dowladda etoobiya markabkan oo magaciisa lagu sheegay m v lebevia ayaa la sheegay inuu markii hore ka yimid dalka singabore ee qaaradda aasiya waxayna weerareen xuutiyiinta isagoo ka laabtay berbera islamarkaana mariyey gacanka cadmeed kooxda xuutiyiinta ayaa la sheegay in sababta markabkan ay u beegsadeen ay tahay inuu leeyahay ganacsada yahuudi ah waxay wararku intaasi ku darayaan in markabka uu dib ugu soo laabtay dekeda berbera isagoo ay ka muuqato waxyaalo kasoo gaartay weerarkii ay la beegsadeen xuutiyiinta weerarkan ayaa kusoo aadaya iyadoo laba habeen ka hor dekeda magaalada alxudiidiya ee dalka yemen uu ka dhacay weerar dhanka cirka oo ay yahuuddu fuliyeen maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa dowri diini ah usoo gabagabeeyey mootaaleyda ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose tafaasiil ku aadan dowradaasi cali aadan ayaa soo jeedinaya maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame iyo maktabka dacwada ayaa dowri diini ah usoo xiray mootaaleyda ku dhaqan degmada dowradan oo socotay muddo afar iyo toban cisho ah ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gunaanadkii dowrada ayaa qaar ka mid ah mootaaleyda ka faa'iidaysatay dowrada ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kaga warramay muddada ay socotay dowrada iyo waxyaabihii ay ku qaateen magacaygu waa muctasim waxaan ku noolahay degmada jamaame waxaan ka mid ah bajaajliyada ka shaqeysa degmada jamaame halkan waxaa noogu soo gabagooyay dowro magaceedu yahay cabdulaahi ibni cabaas shacaarkeeduna yahay kun caaliman aw mutacalima dowrada waxaan ka faa'iidnay sida salaada soonka zakada kayfiyatu qusuliljanaaba xukmu taarki salaah iyo waxyaabo kaloo fara badan afar iyo toban maalmood duurooyin badan aa hore usoo qaadanay tanna ma noqonaysta u dambeysa insha allah maktabka dacwada gobolka miisaankooda aakhira ilaaha u saara insha allah haa maktabka waxaan ka codsanna insha allahu tacaala inuu dowrada noo soo celceliyo in badan maadaama aan nahay mootaleyda degmada inta badanna aan adduunka mashquulsannahay sidoo kale qaar ka mid ah raggii dowrada loo soo xiray ayaa sheegay in dowradan ay ka faa'iidaysteen islamarkaana ay codsanayaan in loogu soo celceliyo dowraadka noocan ah waan ku dhowahay idaacadda alfurqaan magacayga waa abuzakri oo jooga degmada jamaame waxaan ku suganahay markiska ee degmada jamaame waxaana noo socotay dooro dooradaasoo waxaan ku qaadanay afar iyo toban casho oo habeen ayaan ku sugnayn doorada dowrada magaceeda waa cabdulaahi bin cabaas shacaarkeedana waa kun caaliman oo mutacaliman afar iyo toban cashay noo socotay dowrada waxaa noo qabtay dowrada maktabka dacwada ee degmada jam ayaa noo qabtay dowrada duruusa aada u fara badan aan ku qaadana waana ku faa'idan duruusta aan ku qaadana waxaa ka mid ah sida salaada iyo soonka iyo xajka iyo waxyaabaha salaada buriyo aan ku qaadanay dowro tan nooguma horeysa in badan dowro fara badan aan soo marnay tanna tii ugu dambeysa maa waxaana codsanayna insha allah in mar walba noola soo celiyo dowrada ugu horeen magaceyga waa duro cabdirashiid maxamed waxaana jooga degmada jamaame alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dowro ayaa noo socotay muddo afar iyo toban beri ah dowran alxamdulilah waxyaaba fara badan ayaan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ah salaada iyo soonka iyo sakada ayaa ka mid ah waxyaaba aan ka faa'iidaysanay waxaanuu soo qaban qaabiyey dowrada ee maktabka dacwada jubbada hoose ayuunuu soo qaban qaabiyey gaar ahaan degmada jamaame ayuunuu soo qaban qaabiyey waxyaaba fara badan ayaan ka faa'iidaysanay oo iga maqnay ayaa maanta aan ka faa'iidaystay dowrada macalimiinta waxaan leeyahay mar walba inay nuu soo celiyaan ayagana waxaan leeyahay miisaanka aanqara allah uu kabo mar walbana waxaan jecelnahay inay nuu soo celiyaan dowrada ugu dambeyntii mid ka mid ah waxgaradkii ka qaybgalay munaasabadda dowrada lagu soo xirayey ayaa dardaaran muhiim ah u jeediyey dadka dowrada loo soo xiray dowro u socotay mootalayda degmada jamaame taa soo socotay muddo afariyo toban maalmood ah insha allahu tacaala cilmiga in la barta keli muhiim ma ahan waa in la dhaqangeliyaa oo la tadbiiqiya aad ku dhaqantaan kadibna aad gaarsiisaan insha allahu tacaala reerihiin iyo xaafidihiin aa kasoo kacdeen si fudud aa ku- macnaha aadan meel cidlo aadan ku dhaafin insha allahu tacaala alcilmu nuurun waljahlu zulaamun ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna marka bulshada waxay u leedahay inay wax bartaan ummad aan wax barin waa ummad halaagsantay sidaa daraaddeeda waxaan u sheegayaa bulshada ama dhallinyarada hadda oo oo gaaraysa taqriiban mi-a ku dhow inay ka faa'iidaystaan mar waliba dowrada iyo xalaqaadka cilmiga ee ka socda walaayada islaamiga ee jubbatu sufla gaar ahaan fii madiinati jamaame inay mar walba ka faa'iidaystaan si ay wax u kordhiyaan maxaa yeeley nimaan wax baranin waa nin ibir ah oo kalbiytil kharaab marka sidaa daraaddeed inay wax kordhistaan oy dadaalaan sidaanoo kale dowrada bulshada muslimiinta ah ee ku heraarsan degmada jamaam iyo nawaaxigeeda iyo jubbada hoose oo dhanba inta imaqlayso iyo inta itaqaan inta waxaan u sheegayaa inay dowlaadka ka faa'iidaystaan alcilmu yu'taa walaa ya'ti cilmigu waa loo taga asaga kuuma imaanayo ibnu cabaas ayaa dhahay marka sidaa daraaddeed inay ka faa'iidaystaan ayaan amrayaa ana u dardaarma insha allahu tacala nafteeda iyo naftoodaba maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa marar badan sidaan oo kale dowro sharci ah u qabtay bulshada qaybaheeda kala duwan si sare loo qaado aqoonta diineed ee bulshada xaalad adag oo dhanka nolosha ah ayaa ka jirta diigaan hoostaga magaalada matabaan ee gobolka hiiraan maxamed muudi abu muslim ayaa faahfaahinaya waxaa xaalad adag oo dhanka nolosha ah laga soo sheegaya tuulada jarjilbo saed oo ah deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan tuulada waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalado dhanka nolosha ah oo haysata dadka halkaasi ku dhaqan deegaankan oo ay dadka ku dhaqan sheegeen in uu dhisan yahay labaatan sano ah ayaa ilaa iyo iminka lahayn waxyaabo asaasiga u ah nolosha bani aadamka sida ceelbiyood goobo waxbarasho iyo xitaa caafimaadka in ka badan laba laba boqol qoys oo hadda halkaasi ku nool ayaa wajahaya biyo la-aan isbitaal la-aan iyo xaalado kale oo adag mid ka mid ah dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan ayaa ka waramay dhibaatada haysata mandiqadooda
joogo deegaanka farjilbiseed Ee, meeshaan farjilbisa la yiraa waxay kala bartaa degmada beledweyne iyo degma matabaan Ee, waxay dhisan tahay ilaa laba kun iyo afartii ee hadda tahay laba kun labaatan iyo afartii ilaa intaas way deganeed way joogtay Een, dad badanaase degan ilaa laba boqol iyo konton qoys Ee, meeshaan wax waxbarashaa waxay ka leedahay dugsi qur-aan waxaa dowlahuudi celbiyooda male waxaa dowlaku diidin arug caafimaada male waxaa dowlaku diidin iskuula male intaas ooma hayso tuulo waxaa noogu dhow een, loo qaado beledweyne iyo tuulo kaloo la dhaho bergedid
guud ahaan gobolka hiiraan ayaa xaalad taasi la mid ah wajahaya gaar ahaan deegaanada ay joogaan shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya beledweyne oo ah xarunta gobolka ayaa gudaheeda wajahaysa xaalado adag oo dhanka nolosha iyo amniga askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa xabad sigaar dartii loogu dilay muqdisho mar kale iyo mubaarak cumar askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka ayaa waxaa shalay oo isniin ahayd magaalada muqdisho ku dilay nin waardiyi ka ahaa hotel lagu magacaabo baradis oo ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir dilka askarigan loo geystay ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii askariga iyo ninka waardiyi ka ahaa hotelka ay ku murmeen maandooriyaha sigaarka askariga ayaa la sheegay in madax rasaas lagala dhacay kadib markii uu sii xoogeystay isfaham waaga dhex maray isaga iyo ninka waardiyaha ka ahaa hotelka ninka diilka askariga ka dambeeyey ayaa waxaa qabtay dowladda federaalka wuxuuna haatan ku jiraa gacantooda marar kala duwan waxaa sidaan oo kale maandooriya dartiis muqdisho loogu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ay dileen qaar kale ciidanka dowladda federaalka ka mid ah oo ay muqaadaraad isku dagaaleen warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan khasaaraha ka dhashay dhulgo iyo ka dhacay etoobiya ayaa kordhay iyadoo dhulgo labaad laga soo calaamadeeyey dalkaas tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dhulgo xoogan oo maalintii shalay ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka itoobiya dhulgo-aan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo calaamadeeyey deegaan ka tirsan gobolka gofa oo dhaca koonfurta dalka itoobiya tirada dhimashada ayaa gaartay konton ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan booliiska itoobiya khasaaraha ugu badan ayaa waxa uu ka dhashay dhulgo labaad kadib markii ciidamo badan oo booliis ah iyo dadka deegaanka ay isugu yimaadeen halka uu ka dhacay midka koowaad dowladda xabashida ayaa walaac daran ka muujisay musiibooyinka rabaaniga ah ee laga soo sheegayo deegaanadaas iyadoona sheegtay inaysan lahayn hay-ado awood leh oo la tacaala maadaama dowladda ku mashquushay colaada sokeeye oo xergaha goostay oo ka jira dalkaas dhacdooyinkan ayaa tan iyo shalay qabsaday warbaahinta bariga afrika tan iyo caalamka maadaama dhacdooyinka dhulgo-a aynu u badnayn geeska afrika guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa